shacab ah iyo ciidan isugu jira oo baabuur wata waxaa lagu rasaasiyey inta udhaxaysa afgooye iyo lafoole oo dhinaca lafoole meesha xigta la yiraahdo xawacdi dowladna ciidamada ayaa arrintii baaritaan iyo dabagal ku sameeyey waxay ogaadeen raggii falkaas geystay in nabadada ay ku carareen kadibna ciidamada ammaanka ee gobolka ku sugan ayaa jidgooyo u dhigay raggaasina ku laayay laba oday iyo nin ciidan ah oo dinteen nin